kulanti wacan habeen wanaagsan halkan waa dalsan waxaad ku soo dhowaataan warka habeennimo qodobada ugu waaweyn waxaa ka mid ah qaar ka mid ah dadka muqdisho ayaa ka aragti dhiibtay ciyaarta kama dambaysta koobka adduunka oo haatan soconaysa xukuumadda soomaaliya oo ku dhawaaqday kacdoon ka dhan ah musuq maasuqa xuska maalinta caalamiga ah ee muhaajiriinta siddeed iyo tobanka disembar oo maanta lagu qabtay muqdisho wasaaradda awqaafta oo uga digtay mas-uuliyiinta dowladda in ay si sharci darro ah u boobaan hantida dadweynaha maamulka gobolka bari ee puntland oo ka qaybgalay bandhig waxsoo saarka beeraleyda ah
soo gudbinta warkan waxaa suurageliyey sagal holselaris shirkadda sagal waxaad ka helaysaan ooma b oo ka kooban boqol garaam soddon garaam iyo shan kiilo saabuunta b oo isugu jirta maris iyo qabays baasta indomi shaambooyin noocyo kala duwan isugu jira cabitaanka isku filan sida maamiyo bobdring iyo marimas sagal holselaris
habeen wanaagsan intaas waxay ahaayeen qodobada warka habeennimo kuwooda ugu dooroon waa xad sideed iyo tobanka disembar labada kun labay labaatan u diyaargarooba qodobadii aada maqasheen oo dhammaystiran qaar ka mid ah dadka reer muqdisho oo hal goob wax ku daawanaya ciyaarta kama dambaysta ah ee hadda socota waa xulalka faransiiska iyo argentiin oo laba iyo laba mareysa ciyaarta oo hadda waqti dheer lagu daray ayaa aragtidooda ka dhiibtay
maraysaa labii ebir oo argentiin ay markaasi ku hogaaminayaan wax waliba ayaa suurtagal ah inay isboortiga ay isku bedelaan ama argentiin ay goolasha badiso ama faransa ay soo dhoweyso baraajeyso ay ka badin karto intaba waa kubad cad iyo madow wakhti dheer in laysla gaarana isboortiga waa qayb ka mid ah waxaan la kulmay oo haatan halkan aan joogo aan kula kulmay guddoomiyaha isboortiga degmada cabdilcasiis oo aan jecelahay inaan wax ka weydiiyo wax uu ka mid yahay saaxiibada taageera naadiga ama xulka qaranka wadanka faransiiska hadda dhirbaaxa laba gol ayaa lagu leeyahay gudoomiye marka hore adoo magacaaga noogu bilaabayo iyo haddoo kambiya la maraayo sida aad dareemaysaan haddaa ka mid taha taageerayaasha oo faransa bismillahi raxmaan raxiim horta waxaa mahad iskale ilaahay subxaana qaadira waxaan ku faraxsanaanay guryosamo oo aan ka fiirsanayna ciyaarta oo ku taalna degmada cabdicasiis anigana ku faraxsanayo maadaama aan hoygayga ciyaarta ka fiirsanayo bulshadan quruxda badan imaaday iyo tiifigan oo saacadaadda ku samaynayo inuu bulshadu bandhigo guurisama inay tahay hooy isboorti waa ku faraxsanahay wallahi ciyaar waa taqaanaa ciyaar sideeda waa caddi madow insha allah haaf kaam aanoo dhiman waan soo noqon doonaa duulayra ciyaartana sideeda waa uun kambi kambi noqonaya faransa ayaa taageeraysa faransa ayaa taageeraya dabcan marka insha allah waa imaan doonaa duulayra ciyaartan waxaan rajaynaya inay ku dhammaato saddex iyo labo yaa ku badin doona faransa waan garta faransa markaad eegto habka ay garoonka hadda ay ugu jiraan ay u ciyaarayaan misleedahay rajo goolasha hadda lagu leeyaha way keeni karaan kadibna wax dheeraayay sii raadin karaan sida aad dareemaysa macalinka bedelo uu sameeyey bedelada uu sameeyey argentiin culays ku noqotay marka insha allah culayskaasi waxaan rajaynaynaa inaan goolalkooda ku dhalino marka waa dadaalaynaa insha allah duleera aad aad umudsan tahay ciyaartii hore faransa waxay la soo ciyaareen morocco oo dirqii tubaas ay uga soo bixin ayaa la yidhi oo weliba ciyaar kulul ahayd ciyaartii aad la dheesheen morocco iyo tan hadda aad la dheelaysaan argentiin tee baa idiin xamaasad badan oo banoonigiin isfahan ugu socdaa wallahi marka ciyaarta fiinal noqoto waxaa waaye marxalada kale la gelaa sababtoo fiinalka uu ka adag yahay ciyaaraha kaleeta waad dareemi kartaa oo bulsho badanaa ku taageerayso waddannana ka socotaa marka ciyaarta qaladaada gasha faransiiska loogu dhaliyay golasha sida goolkii rigoorada oo keenay usmaan dambeele marka insha allah kaambidan dambe waxaan rajaynaya inay qaladaad kasoo saxaan kooxda taageerayno ayna ka soo noqdaa golasha lagu leeyahay ninka kubadda aad u ciyaara ee messi inta aad ku mashquulsantihiin soo lagama yaabo ciyaaryahanno kale oo reer argentina inay kubadda ay helaan sida dimari oo kale gool macaan oo helo kale inay jiraan fursadaasoo kale in looga faa'idaysan kara naadiga xulka aad taageerayso wallahi sax waaye messi ciyaarayaan weyn waaye oo lajan eh marka ciyaarta miisaan badan oo yeelay marka anagana mbeen baa wadana maadaama oo asigana jidka jigooye u taallo oo markuu dhaqaaqaba hortiis la gelaya marka insha allah mbembe waxaa waaye dardaaran badan oo soo qaadanaa ciyaartana kusoo noqon doonaa dulaa asalaamu calaykum magacayga waa cabdiraxmaan cumar cali oo aad iyo aad caawa u taageera xamaasadeeda caawa ma la soo koobi kara aad u tiro badan tahay maxaa yeela raggii iga soo horjeeday ilaa galabta isku qaxweynaynay caawa shibaan ku riday soo ma aragtid xamaasad darteedaan hadda la ahaba
yaa si aad u taageeraysaa aad iyo aad aniga argentina taageeraaya laba tiimaan watay argentiin iyo gaanaan wata aniga maadaama gaana mar hore ay galbatay argentinaan ku taagnaa lugtiisa hadda laba gool ayaa leedihiin afartan iyo shan daqiiqa ayaa meel taallo iyo alaabta lihi jiray kastaratan wax yaroo lagu daraya ayaa jirta oo intii hore ka badan shan daqiiqo ayaa la arki jiray saddex daqiiqa laakiin hadda marmar sagaal daqiiqa ayaa lagu daraya koobkan adduunka marka labadan gool ma ilaashan kartaan ayay idinla tahay reer argentina daatiin labad inaan laba ku darnaan barajeenaynaaba sida u muuqato faransa hadda markaa fiiriso bowel positionka markaa fiiriso ontaarigta markaa fiiriso wax markaa fiiriso argentina ku sarayso marka faransa caawa waxaaba la dhihi karaaba meesha talaba kuma haysaba marka waxaan dhihi lahayn taageerayaasha faransaas ka raali ahaadaano waa inoo sanadka dambe insha allah hadda laba gool iyo eber waayo waxaan rajeenayaa inaan laba kale ku diri doono at least one goals waan garta een fursaddii faransa ay kula ciyaartay morocco oo ciyaar kulul ahayd hadda maxaa idin muuqdo ma siday isugu xirnaayeen ciyaartaasii hore ee ciyaareen faransa ayay isugu xiran yihiin mise waxbaa ka kala daadsan caawa isleeda faransa haddii si loo fiiriyo markii horeba kulankii hore nasiibay ku imaadda mahan cayaarkuma imaanin labada gool ay dhalisaba alla kusiyay ahaayeen soomaadan garan laakiin argentiin siday ku timid ogtaa croweshia xul adaga ah saddex iyo eber dhigaal loo soo daray marka caawa in oo faransa oo nasiib ku timaada afar ku dhufanno wax diidi kara maba jiraan si aniga ila taa waa fikirkayga wax walba hadday isbedelaan maxay idinla noqon kartaa rajadiina horta waxaan waa kubad kubadda cagtana wax walbay leedahay isbedel buu ku imaan karaa laakiin sida muuqata caawa ilamaha inuu isbedel ka imaan doono meesha insha allahu tacaala yacni gool dheeriyaa rajaynaysaan reer argentina laba kalaan rajaynana koobkan argentinoo ka degta sida noo wada muuqata sidaan rajaynaa insha allah sidoo kale dhallinyarada kubadda daawanaysa oo caawa fiinaalkii ama ugu dambayntii koobka adduunka ayaynu mikrofoonka telefishinka dalsan la dhex qaadaynaa saaxiib kale ayaan la kulannay Een, soo dhow magacaaga magacii waxaa lahaa yuusuf maxamuud maxamed yuusuf caawa yaa taageersantaha caawa waxaan taageersanahay faransa faransa caawa faransaan wataa Een, bal ka waran qaab ciyaareedkiina durbo laba gool ayaa dhabarka niila saaray qaybtii hore wallaahi kubadda horta caddi madow waaye Een, kulley waxaa waay ciyaar gelin dambaan leeah marka waxaan isleeyahay ciyaartan waxaa la isla aadi doonaa waqti dheeriya marka saaxiibada badan waxaan leeyahay ii sheeg ciyaar lama gaarin weli ciyaar waa gelin dambaan leeah inta aad ku mashquulsanaydeen in meysi aa qabataanoo ama lo- lo- looga qabto ama ciyaaryahanno badan la saaro dimaariya ayaa dhinac ka soo baxo oday ah oo lisleeyaha waayihii uu ka fadhiisa lahaa ciyaaraha ayuu kusii dhowaanaya ama uu yahayba marka soo fursado badan idinkama helaya inta meysi aa ku maqantahin reer faransow wallaahi horta markii loo fiiriyo kubadda sideedaba waxaa waaye nasiib waaye marka waxaan eh, labada gool Faransi- eh, argentina waxaa saaciday nasiibka marka waxaan isleeyahay weli ciyaarta waa dhiman tahay marka messi iyo tiimkiisa waxaan rajeeyahay insha allah dee inay eh, kaalinta labaad ay soo geli doonaan kaalinta koowaadna aan qaadi doono insha allah waa hagaag een, aad baad u mahadsan tahay waxaan ku leenahay waqti wanaagsan laakiin ugu dambeyn waxaan ku oran lahaa ma isdhihi kartiin argentiin waxa ay ugu fursad badan tahay waayo aragnimo dhinaca faransa koobka adduunka sidaabay xirfadeeda ay idinku baashaalsiinaysaa goolasho ma isleedihiin maya taas ma aaminsani Een, faransa waa hadda eh, kooxda oo difaacanayso koobkan marka waxaan isleeyahay fursado badan iyo jaanisyo badan oo heli doonaan marka weli lama gaarina leh taasiit aad baad u mahadsan tahay si aad ugu
mahadsanid laki ra-iisul wasaaraha soomaaliya xamse cabdi barre ayaa maanta ka qayb galay munaasabad lagu xusayey maalinta caalamiga ah ee la dagaalanka musuq maasuqa wuxuuna ra-iisul wasaaraha wasaaradda cadaaladda iyo arrimaha dastuurka ah u caddeeyey in xukuumaddu ay bilaabayso kacdoon lagula dagaalamayo musuq maasuqa si sare loogu qaado hufnaanta iyo isla xisaabtanka
marka dhaqan buu inoo noqday guryuhu guryuhu joogaa guryaha ma aha eh, saas- xaggan ma aha guryuhu joogaa ee guryahan ka soo sifayno ee infrastructure-ka oo tayadu aad uga xumaato jid baa la dhisayaa eh, laba beri hadduu mara roob doo eber buu noqonaya maxaa jira musuq maasuq busqi baa galay marka eh, wax kastoo la sameeyo tayada eh, uu ka qaadaya eber buu noqonaya Eh, haddii la dhisaayo kan tayada eber baa laga dhigay waxaa dawadii dawaad aad utiirdaanba waxyaabaha imika socdaa ee dhibaatada dadkeena kansarka kusoo bata cudurro cusub yani meelaha warshadaha intaan tagnayba waxaan dhahnay dawadii ya sidan iigu samee Ah, oo intaan u tagnay warshadihii adduunku lahaa heerkaasaan gaarnay soomaali musuq maasuq soomaali waa meheradeedii waa waxaa sheegay suldaankaa sheegay sayid maxamed baahar oo sheegay marka inaynu la guurnoon adduunyada u tagno oon warshadihiisa u tagno in dhahno musuq ii samee oo wax kasta ii samee ayaan gaadhnay oo eh, ganacsigeena halkaa uu gaaro waxaa dhacda oo dhibaatooyinka ugu badan ka mid a waana waana midayna haysataa yani wax kasta wuxuu leeyahay tilmaamu leeyahay muwaasafaad iyo standards lagu keeno marka standardkaas indhaha ka laabo anaa waxaan aniga isii bas iska dhaaf waxa ha soo galo marka dhibaatooyinka uu keeno oo dhaqaalaha aad ka mid tahay dhinaca siyaasadda wuu saameeyaa oo dhibaato aad u weyn dowladda sumcadeedu dilaa oo hadda waa arkayseen mafia states oo lama hayn hadda Eh, sumcadda dowladdu dilayaa oo sumcadda dowladnimada uu dilo markii dowladnimada la leeyahay sumcadda dadka nationka dhan sumcaddiisa ayaa eber noqonaysa marka hadduu lagu sheego marka la leeyahay soomaalidu musuq maasuqay ugu hoosaysaa oo way ugu liidataa macnaheedu waxaa waye dadka soomaaliyeed adduunka ay ugu liitaan macnaha saasaa laga wadaa heerkaasay u saamaynaysaa marka sumcad dowladnimada ayaa aad u dhimanaysa waxaa dhimanaysa haybadii qaanuunka iyo dowladnimadoo dhan baa eber noqonaya marka cidi kama haybaysanayso hay-adda ee dowladda wax haybad laga haybaysanaya ma aha marka eh, dhibaatooyinka uu keeno ayay ka mid tahay waxa uu dhib keensanayaa reform kasta wuu hor istaagaya wax kastoo la rabo in la reform gareeyo oo la qurxiyo oo la wanaajiyo waxaa hor istaagaya derbigaas musuq maasuqa hor istaagaya wuxuu keenayaa in deganaashihii uu dhumo oo amnigii meesha ka baxo ayuu keenayaa marka ugu dambaysa dee mar haddiiba ay tahay dee baabuurka intaa iga siiyo hadduu qarax wada geli ha galo laakiin aniga intaa sii intaasaaba kugu filanba yani eh, mushkiladda uu keeni karo oo musuq maasuq uu leeyahay
dhinaca kale wasiirka wasaaradda awqaafta iyo arrimaha diinta xukuumadda soomaaliya sheekh mukhtaar robow awow mansuur ayaa uga digay mas-uuliyiinta dowladda in ay si sharci darro ah u boobaan hantida dadweynaha
inayo aniga dad baa hortay meeshaan ka hadlay waxaa laga hadlayo oo la leeyahay eh, musuq maasuqa kolley mujtamaca soomaaliya oo muslima baan nahay diin waxay ka qabtanaan sheekh orana sheegay ilaahay wuxuu leeyahay in allaha ya'murukum an tu'addu lamaanaati ilaa ahliha waa amar yaamurukum idinka muslimiinta ilaahay wuxuu idin amrayaa ammaanada inaad gudataan oo ehelkeeda aada u gudataan waxaa lagu dhiibay hadday mas-uuliyad tahay wasaarad tahay waax tahay xafiis tahay agaashin tahay ciidan tahay waxa weeyaan waa ammaano qof walbana ammaanuu hayaa qof aan ammaano hayninna ma jiro ammaanadaasaa la rabaa marka inaan qofku khiyaanine uu guto sida ay ahayd uu yeelo inteena haddii ammaanadeenna aan gudanno dhammaanteenna waa guulaysanaynaa haddii kalena way nagu soo laabanaysaa
waa wasiirka wasaaradda awqaafta ee arrimaha diinta xukuumadda soomaaliya sheekh mukhtaar robow cali abuumansuur guud ahaan dhegeystayaal warka habeennimo aad ka dhageysanayseen dalsan muqdisho soomaaliya waa naga intaa
wararkaad la haysaa hubsiimo uhelidoodii hufnaan tabinta xaqiiqadu waa halbeegsiga redio dalsan ee hankaagii sow haatan maad helin war la hel yaabaa tale la hel